عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo afartanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weerare ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen magaalada alkhaliil iyo maraykanka oo mar kale cadaadis ku saaray masar iyo qatar inay dhammaystiraan wadahadallada xabad joojineed ee lagu soo afjaraya dagaalka marinka khaza xasuuq aad u daran ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka almawaasiya hoostaga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi muddooyinkii dambe si aada ugu soo barakacayay dad aad u fara badan oo shacab ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada duqeyn ay ku beegsadeen teendhooyin ay dadka rayidka ah degnaayeen waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halka ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale sidaba ay wararkii nagu soo gaarayaan islamarkaana ay soo tabinayaan warbaahinada waxaa duqeyntaasi ku shahiiday in ka badan afartan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan lixdan ruux oo kale ciidamadii yuhuudda ayaana lahayn damiir bani aadinimo oo celiya waxayna u dhaqmayaan sida wuxuusi oo kale goob walbo ay ku duqeeyeen dadka shacabkan ah waxay warbaahinta la soo istaagaan in ay duqeeyeen xubno ka tirsan kooxda muqaawamada madaxdooda ayaana ah kuwa aanan ka xishoonaynin in warbaahinta horteeda ay been ka sheegaan xasuuqani oo saacadii la soo dhaafay dhacay ayaa wuxuu ku biirayaa diiwaanka xasuuqyada ee yuhuudda ka geysteen marinka khaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqiimaha yuhuudda muddo laga jooga labiyo toban bilood oo xidhiir ah waxaana uu noqonayaa mid ka mid ah xasuuqyada ugu waaweyn ee ka dhacay marinka khaza ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan boqol ruux oo shacab ah wadamada carbeed reer galbeedka xadaaradda iyo ilbaxnimada sheeganaya iyo guud ahaan caalamka ayaa indhaha ka daawanaya waxa bani'aadinimada ka baxsan ee khaza ka socda iyo xasuuqa maalinlaha ah ay geysanayaan ciidamadii yuhuudda wararka la xidhiidha xasuuqaana ay soo teminayaan warbaahinada ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee sahaynada ay gantaallo aad u culus ku beegsadeen teendhooyinka ay dadka rayidka ah ku hooyanayeen afyeenka qolyaha gurmadka rayidka ayaa wuxuu sheegay in sidoo kale ay ciidamadii yuhuudda beegsadeen qoys shacaba oo ku dhaqnaa xaafadda rimaal ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo qoyskaasi ka mid ahaa halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tiro kaloo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dumar iyo carruur xeebaha shuwa ee bariga magaalada khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xerada nuseyraada iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xooggan oo sababtay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale shan ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen dabaq ku yaala galbeedka magaalada khaza waxaana halkaas sidoo kale ku dhaawacmay dadyow kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay sidoo kale bartilmaamaysadeen guri ku yaala magaalada khaza waxaana halkaas sidoo kale ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobanaan ruux oo kale burbur baaxad weyn ayaa sidoo kale jira oo soo gaaray gurigii la biigsaday sidaba laga dheehan kara sawiro iyo muuqalo lagu faafiyey baraha ay bulshada ku wada xidhiirto duqiimo kala duwan oo iyo ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiideen ka badan labaatan iyo sideed ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobanaan ruux oo kale xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka iyana waxaa ku shahiiday lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan laba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada anuseyraad ee bartamaha marinka guri sidoo kale ku yaala xaafadda asabar ee koonfurta marinka khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale xerada albureej ee marinka khaza duqeyn ay sidoo kale ka geysteen ciidanka yuhuudda waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale hal ruuxoo falastiiniya ayaa ku shahiiday duqan ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana sidoo kale jira kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen deegaanka tallal hawaa duqan ay ciidamada yuhuudda ka geysatay waxaa ku shahiiday in ka badan shan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan macbarka rafax ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqan ay ku shahiideen saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xasuuq aad u daran oo ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq oo xushmo badan kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo lix ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol iyo labaatan ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo ku dhowaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeed ruux halkii ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan sagaashan iyo afar kun siddeed boqol labaatan iyo shan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiiyo toban bilooda uu socday dagaalka marinka khaza ay dadka shuhaadada iyo kuwa ku dhaawacmay ay gaarayaan wax ka badan boqol soddon iyo shan kun oo ruux kuwaasoo iskugu jira dumar caruur iyo waayeelo welina waxaa socda duqaymaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka reer khaza geesta kale warbaahinta ku sugan beytlaxam waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay magaalada beytlaxam ku xidheen saddex ruux oo ay ka mid tahay haweeney falastiiniyadda ah halka ay sidoo kale dhibaatooyin kala duwan ay soo gaarsiiyeen dadka shacabka ah saacado ka hor waxay ciidamada yuhuudda ku duuleen oo ay weerar ku qaadeen xerada kaldiya ee magaalada qudus waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan deegaanka biitukaaxal ee dhaca waqooyiga magaalada alkhaliil ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar xookugal ah oo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah halka ay sidoo kale xabsiga u tixaabeen kuwo kaloo aad u fara badan oo ayna ka mid yihiin dhallinyaro falastiiniyiin ah weerar rasaaseen ah ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka alcuruub ee isla magaalada alkhaliil ee koonfurta daanta galbeed ciidamada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro isdabajooga ku qaadayeen deegaano hoostaga magaalada alkhaliil waxaana deegaanada xoogka ku galeen sidoo kale ka mid ah deegaanka bani naciim ee ku yaala bariga magaalada waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan eena dadka shacabka ah ku dhibaateeyeen deegaanka kamal ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay ciidamada yuhuudda xoogka ku galeen saacadii lasoo dhaafay ugu dambeyntii maraykanka ayaa soo celiyey cadaadiska uu dowladaha qatar iyo masar ku saarayo in kooxda muqaamada lagu soo celiyo miiska wadahadalka si loo dhammaystiray shiiska xabadjoojinta khaza iyo isdhaafsiga maxaabiista iyaga iyo yuhuudda warbaahinta maraykanka ayaa ku waramaysa in washington dooxa iyo alkaahir ay ka dalbatay in si deg dega muqaamada loogu soo celiyo miiska wadahadalka wararka ayaa sheegaya in la taliyaha amniga qaranka maraykanka uu labadan dal u sheegay in loo baahan yahay in la riixo qorshaha lagu dhexdhexaadinaya labada dhinac heshiiska xabadjoojinta ayaana waxaa curyaaminaya maamulka yuhuudda oo diiday inuu ka tanaasulo waddada fildileviya ay ku taala xadka marinka khaza iyo masar yuhuudda ayaa si weyn uga soo horjeeday in ciidamadeeda laga soo saaro goobtaasi halka muqaawamadan ay ku hanjabtay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah ilaa inta ay yuhuudda ka aqbasho in ciidamadeeda ay ku celiso bartii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor labada dal oo iyagana martigelinaya wadahadalka dhinacyada ayaa sidoo kale fahansan in maraykanka aanu yuhuudda cadaadis baan ku saarin inay aqbasho hesiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista bilihii lasoo dhaafay oo dhowr jirmiiska wadahadalka la iskugu keenay kooxda muqaawamada iyo yuhuudda ayaa natiija la'aan ku soo dhammaaday sababtuna ay tahay danaha isdiidan ee labada dhinac rajo badan lagama qabo inay guulaystaan dadaalada hadda socda ilaa inta laisku soo dhoweynaya khilaafyada jira يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر منك